weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur buqaari iyo cashicuud
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale sidaa aad inooga barateenba barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhegaystayaal dhambaalladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu larnay heese cajiib ah marka hore aan ka codsado caashe ibraahim aadan caashicuud in ay noo soo qabato dhambaalka koowaad ee barnaamijka waa tahay nuur dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay salma cabdi aadan iyo axmed cali guure cabdiraxmaan aadan cali iyo hinde cali maxamed iyo cabdiraxmaan shiine yaasiin jaamac maxamed kayse jaamac maxamed suure maxamed diriye iyo nimcaan jaamac dhammaan dadkan oo kala jooga burco hargeysa kenya maraykanka iyo meelo kale waxay yidhaahdeen hambalyo meher oo farxad ay ku dheehan tahay naga gaarsiiya oo aan jecelnahay inaan la wadaagno lamaanaha dunida iska doortay waa tahay waxay kaliyima yidhaahdeen mudanaha iyo marwada raxma cali sarhaye baa la yidhi iyo saygeeda qaaliga yaasiin saleebaan aadan oo xafladooda meherka ay ka dhacday magaalada burco waxaan leenahay bay yidhaahdeen arooska soo dedejiya oo noqda bay yidhaahdeen reerkii lagu nastee lagu nagaado waa tahay annaan dhammaystiro ee wada jiray nabadgala allah idinka yeelo wiili caano gabaryo caananah waan ugu ducaynaynaa warqadda dhankayga ugu horreysa waa tahniyada aroos waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah maxamed yaasiin ibraahim hooyo tamuure xuseen maxamed aadan iyo hooyo carabe xuseen maxamed aadan hooyo xaliime xuseen xuud iyo ayeeye xaliime aamiin iyo hooyo alma cabdulaahi sheekh ismaaciil isxaaq maxamed ismaaciil dheere reer yuusuf ibraahim oo kale ah maxamed yuusuf ibraahim jaaliya yuusuf ibraahim cabdinaasir yuusuf ibraahim mukhtaar yuusuf ibraahim saliima yuusuf ibraahim iyo aabe maxamed aadan marooke iyo aabe yaasiin ibraahim aabe yuusuf ibraahim dhammaan reer yuusuf ibraahim iyo dhammaan midowda dhallinyarada deegaanka kaahira baa la yidhi waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ceydaruus yuusuf ibraahim iyo marwadiisa waa raxma cabdinuur cabdulqaadir oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka kaahira ee gobolka baay taariikhdu markii ay ahayd kowdii bishan februari waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin sida daadkii xabaale xabaale heestaalku dhageedu yahay oo aan filayo dhegaystayaal fara badan inay si weyn uga heli doonaan ayaan markana idiin soo qabannay waa codka macaan ee fanaanadda khadiija foodey nuur
waxaan filayaa inaad dhegaystayaal ka wada hesheen heestaasi xaabaale iyo fanaanada codka macaan khadiija foodayno halka aad nagala socotaanna waa voice of america gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuura bal dhinacii dhambaaladan marka la jaleecaynaaye dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa tahaniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaana dadka diraya ay kala yihiin bahda v o a salaan marka hore naga guddooma baa la yidhi marka xigaba waxa uu yidhi magacaygu waa maxamed cali shacbaan waxaan joogaa buu yidhi magaalada muqdisho waxaana halkaana tahaniyada dhalasho uga dirayaa buu yidhi walaashay jaaliyo cali shacbaan iyo sheygeeda khaalid maxamed nuur oo ay gabadhi ku dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishii january eena dhaaftay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan tahaniyada dadka dirayaan waxay kala yihiin baa la yidhi awooweh cali shacbaan xasan abti qaasim cali shacbaan iyo abti cabdishakuur cali shacbaan iyo abti cabdixakiim cali shacbaan iyo abti saleebaan cali shacbaan abti maxamuud maxamed amiin iyo abti cabdul qaalib cali shacbaan iyo abti maxamuud cali shacbaan abti caamir cali shacbaan waa dhammaan ilmo cali shacbaan waxaa kaloo ku jira abti maxamed amiin cali shacbaan abti sandheere cabdulaahi yacquub habaryeer umaana cali shacbaan habaryeer aliza cali shacbaan iyo habaryeer sumaya cabdisalaan sheekh dhambaalka gadaalbu kasoo furfurtay ayayo khadiijo cabdulaahi yacquub iyo ayayo raxiimo cabdi sheekh ibraahim eedo zakiyo maxamed nuur eedo nimco yuusuf axmed iyo asxaab kaloo fara badan oon lasoo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan waa dhammaan reer cali shacbaan xasan iyo reer maxamed nuur maxamed iyo reer cabdulaahi nuur waxay kala joogaan gudaha iyo dibadda gaar ahaan baa la yidhi kenya suudaan muqdisho garowe boosaaso baydhabo iyo qaar baa jooga sidoo kale habare qaahira iyo toos weyne waxaanay taanid dhalasho u dirayaan jaaliye cali shacbaan iyo khaalid maxamed nuur maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi amiisha khaalid maxamed nuur ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay amiisha waxaan leenahay soo weyno oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha tahniyad dalasho ayaan hayaa waxaa lagu bilaabay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah hooyo batuulo shoobe iyo aabo daahir dhure mukhtaar daahir dhure iyo manuuro daahir dhure maxamuud daahir dhure xuseen daahir dhure xasan daahir dhure iyo sacdiyo daahir dhure waxaa kaloo ku jira faaduma caday daahir dhure iyo nuuney daahir dhure nuuriya daahir dhure xaawo daahir dhure iyo dadka kale ee kale ah waa xuseen maxamed jinaay iyo maxamed kuule macalin cabdi maxamed nuur madaale cadow mursal iyo bakar cali buule kamaal cabdirasaaq gees dheere iyo mursal macalin rashiid ronow mursal dhammaan dadkan oo kala jooga gudaha dalka iyo dibaddiisaba waxay tahay niyad farxad leh ay hawada u marinayaan cabdirasaaq xuseen madjinaay iyo marwadiisa nimco cabdulaahi cabdulle oo wiil ugu dhashay magaalada misr magaalada misr weli ma maqalo malaha waa deegaan ka mid ah dhulka soomaalida gobolka ay ka tirsan tahay lama soo sheegin laakiin wiilka waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdimaalig cabdirasaaq cabdimaalig ilaaha ka dhiga ayaan leenahay kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha aan dib idinkuga celinno goormaa kugu dambaysay heesta fiidmeer iyo fanaanka codka layaab kale xasan deeriye farax
filaya heesta fiidmeer iyo codka fanaanka allaha u naxariistay xasan diiriye faarax in aad si weyn uga helayseen oo aad weliba dhegta si gaara u raaricinayseen muusiga kabanka ah ee dhegta qabanaya waa gacantii fanaanka xasan grayd weli halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha
halkana waxaa lagu soo bilaabay v o a waan idin salaanay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ubaxyo fara badanna waa lagu soo laray dhambaalka marka ugu horreysa baa layidhi annagoo kale ah macalin cabdinaasir hire iyo sheekh axmed cabdixaashi iyo jamaaludiin cabdi awdiini iyo deeqo bishaar cabdi xaashi iyo sabuur dhabarey iyo xaaskiisa iyo sidoo kale waxaa la yidhi wadaadiyare sheekh xasan iyo xaaskiisa shanqolow dhammaan dadkan oo kala jooga dunida daafaheeda waxa ay dirayaan tahniyad aroos waxaanay u dirayaan lamaanaha kale ah bishaar cabdi xaashi oo loo yaqaano kaahin iyo marwadiisa miski sheekh maxamuud macalin yuusuf oo arooskoodu ka dhacay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda sideedaad baa la yidhi waxaana yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo kale helo ubad khayr qaba annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaanana u raaciyey caasho dhambaalka aan hadda hayo waa hambalyo meher waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah muumin xasan siyaad iyo marwadiisa aamine xasan dirow iyo caruurtooda hooyo aamina maxamed jambiil iyo caruurteeda hooyo xakiima maxamed nuur gacmay sheh cismaan xasan siyaad cabdulla xasan siyaad salaad maxamed nuur gacmay iyo xaawo maxamed nuur gacmay waxaa kaloo ku jira shariif sheekh cismaan carabey iyo shariif maxamed nuur gacmay cabdulaahi xasan siyaad xaliimo cabdulaahi xasan cabdi maxamed nuur gacmay macalin cali xasan siyaad iyo cadar cabdulle siyaad waa dhambaal dheer waxaa kaloo ku jira sheekh cali maxamed nuur gacmay iyo muumine cabdi siyaad iyo cabdi xuseen siyaad iqre axmed isaaq iyo dhammaan dad badan oo aan lasoo koobi karin ayaa la yiri iyo asxaab kale waayahay dadkaas oo kala jooga daafaha dunida ayay yidhaahdeen waxay hambalyo meher u dirayaan waa boqorkii iyo boqoradda usha iyo diirkeeda ayaa la yidhi waa nasteexe maxamed xasan iyo saygeeda shaafici cabdulaahi maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada buulebert taariikhdu markii ay ahayd koob iyo soddonka bishii aanu kasoo gudubnay ee january ee sanadkan waxaanu leenahay meherkiina allaha ka dhigo mid wata khayr iyo baraare iyo bashbash arooskana soo dedejiya dhankii heesaha caashahay nuurow heesta kale aan soo qabanayo waa heesta arbaca ah adiga iyo dhegaystayaashaba goorma idinku dambaysay codka hallaasiga ee fanaanka weyn ee xasan aadan samaka
arrinkaadu adag tahay adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay aaminay xusuuso inkastoo ayaa mahan arrinkaadu adag tahay adigu siduu qabo ama yaniga ila tahay adna aad ogsontay dhibka intaan ku noolay ka oolimayo adna aad ogsontay dhibka intaan ku noolay ka oolimayo ininkale arooskii ku abaabula ininkale arooskii ku abaabula orihiisa noqota waa midaan ahaanayne ininkale arooskii ku abaabula ininkale arooskii ku abaabula orihiisa noqota waa midaan ahaanayne arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afartaa markay tahay haynu ahaatee aaminaay xusuusto arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afartaa markay tahay haynu ahaatee aaminaay xusuusto hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu maalimisidee aaminay xusuuso hadal wuxuu ammaan yahay inta aadan oranini afka hadduu ka soo baxo aduu maalimisidee ummaduu dhexeeyaa arka qaadna weeyo boodihiisu kaa dhugan ummaduu dhexeeyaa arkaa qaadna weeyo boodihiisu kaa rogan doqontii ismoodee aroskeedka heesti doqontii ismoodee aroskeedka heestiyo dogarada ha noqonine iska hubi ujeedadaaye doqontii ismoodee aroskeedka heestiyo doqontii ismoodee aroskeedka heestiyo dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaaye arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayne arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuuso arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayne arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuuso aminay xusuuso inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarki weeye sidii lahwaa ololo aminay xusuuso inta kaleba waa sahal iyo arar sokeeyo afka baarki weeye sidii lahwaa ololo iska helay afmirada waxay eedi joogtaa ama aafo ay dhiceen iska helay afmirada waxay eedi joogtaa ama aafo ay dhiceen ano adiga ku maqan aynigana ku jecel ano adiga ku maqan aynigana ku jecel markaad awrta meel kale amba qaad guurtee ano adiga ku maqan aynigana ku jecel ano adiga ku maqan aynigana ku jecel markaad awrta meel kale anbaqaad guurte arrin waxaan ku goynaaba soo ururi talado dhinaca dhambaalada aynu mar kale jalleecaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray asxaab aad u fara badan hase haatee waxaan ka cudur daaranaynaa in dhammaantood aanan wada aqrin karin waxaa dadka diraya ugu horreeya aabe macalin yuusuf madkariin macalin yuusuf iyo mursal macalin yuusuf iyo cabdisalaan macalin yuusuf xuseen macalin yuusuf xasan macalin yuusuf waa dhammaan ilmo macalin yuusuf waxaa kaloo dhambaalka ku jira faadimo macalin yuusuf iyo maryan macalin yuusuf dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan sid axmed macalin yuusuf iyo marwadiisa daynabo maxamed nuur oo uu ilgu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyey muscab siid axmed waxaan leenahay soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u taraa aamiin aamiin ayaanalna leeyahay ee caasha dhambaalka ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aaba muuse owxaashi iyo hooyo xaawo ow axmed obsiye aaba axmed maxamed faarax iyo hooyo farax xandulle warsame hooyo xaliimo ow axmed obsiye iyo hooyo maryan cabdi obsiye hooyo luula cabdi obsiye iyo hooyo zaynab cabdi obsiye hooyo malyuun cabdi obsiye iyo cabdulqaadir muuse owxaashi cabdulrasaaq muuse owxaashi iyo xasan muuse owxaashi xuseen muuse owxaashi iyo khadra muuse owxaashi fardowse muuse owxaashi nimco muuse owxaashi farxiis sheekh xasan ismaaciil iyo xaawo sheekh xasan ismaaciil maxamed sheekh xasan ismaaciil maxamed shaafi yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo dhammaan ehelka labada dhinac baa la yidhi oo kale ah reer muuse owxaashi iyo reer axmed maxamed faarax oo isku duban waxay tahay niyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan baa la yidhi nagaad muuse waxaashi iyo saygeeda cabdirasaaq axmed maxamed oo ay dhowaan gabadh ugu dhalatay magaalada burco waxaana gabadhaasi loo bixiyey sitra sitra waxaanu leenahay ha noqotatii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin gabagabadii barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ayaan soo gaarnay nuurow hees